الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن ومن علينا ببعثة خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجن صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأولياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله walaalayaal waxaa inoo bilaabmay ilaahay towfiiqa hayna waafajiyo hana inoo barakeeye sanadkii cusbaa ee islaamiga ahaa ee hijrada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama lagu asteeyey ee kun afar boqol iyo labiyo afartan waxa aynu khudbaddeenna daqiiqadaha kooban ku soo ururin doonaa qodobo ka kooban qodobka koowaad nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam maalmo badan oo taariikhdiisa la xusi karo yacni oo weyn oo la sheegi kara ayaa jira dagaalaa jira geeri baa jirta dhalashaa jirta soo saaristii la soo saaray ee qur-aanka loo waxyooday ayaa jira intaba runtii taariikhda islaamiga ah looma dooran waxase loo doortay taariikhda in laga bilaabo hijradii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sirtu maxay tahay waktigii cumar bin khadaab radia allahu canhu ayaa lagu dhawaaqay oo la bilaabay oo la go-aamiyey oo la go-aamiyey kadib saxaabadii markii gobolladii ay runtii dacwaddii la gaadhsiiyey ee saxaabadii caalamka ay ku faafeen ee hanuunkii iyo iimaankii gaadhay ee ay noqotay hogaamiyihii muslimiinta oo cumar binu khadaaba radia allahu canhu in akhbaarta iyo wararka lala socodsiiyo in taariikh lagu calaamadiyo way noqotay deedna saxaabadii qaar ka mida sida abuu muusa alashcari radia allahu canhu ayaa ka codsaday in taariikh la sameeyo taariikhdaas kutubta taariikhdu aad bay uga warramaan laakiin alxaafid ibnu kaiir si wanaagsan buu uga warramay kitaabka kale alkaamil fi taariikhna waad ka helaysaa daruuri iyo waa loo baahday taariikh lagu dhawaaqo oo ummadda muslimka ah loo sameeyo nebi moxamed saxaabadiisa wuxuu ku rabeeyey wada tashiga iyo in arrinka wax la iska weydiiyo maxaynu yeellaa tii buu cumar ku dhaqaaqay hogaamiyihii muslimiintu dabadeedna saxaabadii mid waliba rayigiisii ayuu cabbiray qaar waxay yidhaahdeen maalinkii nebi moxamed dhashay aynu taariikhda islaamka ka bilowno qaarkood waxay yidhaahdeen maalinkii lagu soo dejiyey waxyiga ee uu afartan jirka noqday aan ka bilowno qaar kale waxay yidhaahdeen maalinkii nebigu hijrooday ee uu qaxay ee uu madiina dacwadda ula fakaday markii goobtiisii iyo halkuu ku dhashay iyo masqada ra'sihi ee uu hawadeeda iyo cuntadeeda iyo dadkeeda garanayay markii la diiday inuu xaqa laa ilaaha ila allah kaga dhawaaqo ayaa waxa ay yidhaahdeen halkaa aan ka bilowno qolo kalena waxay yidhaahdeen maalinkii nebigu dhintay aynu ka bilowno akhiiran go-aankii wuxuu noqday oo uu cumar ku faysaleeyey oo uu dooray bal bihijratihi nebiga markii uu qaxay ee uu hijrooday ayaynu dooranaynaa sababtana wuu raaciyey wuxuu yidhi cumar binu khadaab radia allaahu canhu wuxuu yidhi hijradu iyo wakhtigaa nebi maxamed uu qaxay ee uu maka ka guuray isagoo saddex iyo labaatan sanoo dacwadda ku baaqayay ee uu madiine tegey faraqat bayna alxaqi waalbaail xaqi iyo baailkii bay kala saartay bimacnaa maalinkaa nebi moxamed qaxay ee uu madiine tegey ayaa saldhiggii koowaad ee dacwadeed ee dacwaddu ay xor u ahayd ay heshay xaruntii madaxtooyada islaamka ee rasmiga ahaydna madiine laga taagay calankeedii iyo khayrkeedii iyo barakadeedii sidaas darteed bilow bay u ahayd wixii ka dambeeyey islaamku dhibaatooyin badani way soo gaadheen laga bilaabo wakhtigaase waxay noqotay seeskii koowaad iyo foundationkii iyo asaaskii koowaad in la dhigay marka halkaa seeskii iyo dacwaddii ay ka duulayso ka duulayso ayaynu ka dhigaynaa ka taariikh ahaan horta taa ayaynu u haysan doonnaa horena khudbado badan baynu uga gallay qodobka labaad ee aynu walaal ka warramaynaa waxa weeye maalmahan socda bilahan isweydaaranaya ee ku dhaafaya daqiiqadahan iyo miridhadan in lagu cibro qaata ayaa meesha taala laakiin yaa ku cibro qaadanaya ka fakaraya ka caqliga leh ka ilaahay doonaya inuu if iyo aakhiraba wanaag kaga helo yar fadhiis iyo kun yar fadhiis اجلس اجلس وين هذه انا دوخينا يعني ان waxa ku cibro qaadanaya qofka ilaahay iyo diintiisa iyo waktiga iyo waxa loo abuuray garanaya walidaalika ilaahay qur'aankiisa kariimka waxa uu ku yidhi yuqallibu allahu alleyla waannahaara ina fii dalika lacibrata liuli labsaar habeenkiiyo maalinku waa isbedelayaan waa isweydaaranayaan iskama socdaan maalin baynu ku jirnaa iyo habeen baynu ku jirnaa iyo bil baa dhammaatay iyo bil baa soo gashay iyo sanad baa gabagaboobay iyo sanad baa soo galay maaha arrin dhayaldhayal ilaahay u keenay ina fii dalika lacibratan waxaa wax ku qaadanaya liuli labsaar inta caqliga leh ee caqliga ka shaqaysiinaysa maxaa laguu abuuray maxaa laguu keenay raasamaalkaada adduunka la timid muxuu yahay ma dahab iyo fido ayaad wadaatay ma guryo waaweyn baa kuu dhisnaa adiga adoo qaawan baa timid laakiin wati waxaa lagu soo siiyey ra'samaal ah waktiga iyo cumriga dad saa u fakeraya haddaba mooganaanta ugu weyni waxay tahay in sanadaha iyo bilaha iyo maalmuhu ku soo maraan iyo wakhtigu oo naftaadu aanay ku raadoobin qalbiguna aanu wax ku qaadan marka aada sanad cusub gasho macnaheedu waxa weeye adduunyadii waad ka fogaatay qabrigii iyo akhrina waad u dhowaatay dariskaasi waa inuu daris muhiima noqda shalay iyo maanta maantaad qabrigii u dhowdahay saacad ka hor iyo imaka imakaad u dhowdahay qabriga sirta ku jirtee la doonaya inaad fahantaa waa taa haddii aad taa fahanto waxaa la doonayaa raad inay naftaada kaga tagto inaad xisaabaadkaaga iyo arrimahaaga iyo adduunkan waxaad ka fulinayso inaad xisaab la daba joogto karyoonaha yar ee qofka ganacsadaha ee weliba wax badan aan hayni uu ku shaqaysanayo masaariiftiisa ku soo saarayo iska dhaaf mid weyno wuu ku xisaabtamaa deedna wuxuu yidhaha ilaa saaka ilaa galabta waad shaqaynaysae caawa maxaad faa'iday hadduu khasaaro uun ku jiro dee meeshu way iska xidhaysaa go-aan buu qaataa haddii aan maskaxda wax ka sii ahayn qofka sarreeye ama ka dhaqaalo badan hadalkiisaba daa maalmaan la xidhayaa sanadka markay gaadho marka la xisaabanayo meheradaha waa adduunyo aakhiradaada xisaabteeda barnaamij ma u yeelatay oo ma xisaabisay waxa kaa horreeya mise waxaad ku sifoobi doontaa xataa idaa jaaءa axadahum اlmowtu qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu صaalixan fii ma tarakt kalaa inaha kalimaة huwa qaa'iluhaa wa min waraa'ihim barzakhun ilaa ywmi yubcaثuun markay geeridu u timaado ayaa wuxuu odhanaya rabbigayow i celi aan camal wanaagsan soo suubiya adduunyadii ii celi kalaa kalimatu radcin wa zajrin ha ka yaabin xaasha waa kelmad afkiisa un ka soo baxduu iska yidhi waxaa ka horeeya barsakh caalamulbarsakh iyo qiyaamihii ayaa ka horeeya qabriga inta lagu jiro ilaa qiyaamaha inta la gaadhayo caalamulbarsakh baa la yidhaha kaasaa ka horeeya ma saasaad odhan qaarkood xataa citaabka iyo adduunyada inay ka cawdaan inaanay wax badan joogin qur-aanka kariimkaabaa inoo sheegay wayowma yaxshuruhum kaan lam yalbaثuu ilaa saacatan min الnahaari yatacaarafuuna baynahum qad khasira اladiina kadabuu biliqaaءi اllahi wma kanuu muhtadiin وyومa تquم الsاacaة يqسم المجرimuuna ma labثوu غayra sاacة kadلika kanuu يؤfakuun baa ilahay yidhi maalinka la soo ururiyo ee qubuurta laga soo saaro ee ilaahay hortiisa la keene laysu soo jamciyo kaأnahum waxaad moodaaba iyagu markaad eegto arrinkooda kaan lam yalbaثuu inaanay kuma nagaanin oonay joogin adduunyadii ilaa saacatan min annahaar saacad iyo wakti yaroo kooban oo maalin ka mida weliba maalinta saa wakti yaroo ka mida ilaahay muxuu kaga jawaabay yatacaarafuuna baynahum barba barka kale waa garanaya si adduunka bay su yaqaaneen ilahay wuxu waa khasaareen kuwaas maanta waxba tari mayso adduunyadii saacad bay u haysteen laakiin haddii afartan sano lagu siiyey iyo haddii konton lagu siiyey iyo haddii lixdan lagu siiyey cudurdaarkii waa laguu dhameeyey haddana waa laguu sii sheegay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wajaءakum الnadiir faduuquu famaa lilظaalimiina min nasiir baa ilahay yidhi miyaanaan idin siin wakti uu ku waantoobo uu ku waantoobayo jaaniskaa isagaa kii waantoobayey fursaddii waa lagu siiyey waad haysataa waxba imanka ha odhan maalin wakti yaroo ka midaan adduunkii ku sugnaa ma jirto maanta bal eh intay si xad kaba dhaafiyaan ayay ku dhaaranayaan adduunka intay joogeen inaanay waxba u ahaynba markaasaa ilaahay wuxu wayowma taquumu saacatu yuqsimu almujrimuuna maa labisuu hayra saaca bay odhanayaan markay saacaddu dhacdo waxay ku dhaaranayaan haddaba waa dhaar bay xagaf ku siinayaan adduunkii in yar oo aan waxba ahayn baanu ku sugnayn hayra fatratin qasiiratin min azaman in yar ayaanu adduunkii ku sugnayn taasay ku dhaaranayaan gaalada weliba kuwa kafanada ah adduunkii markii la joogayna bacigay inkiri jireen oo baci isa soo saar ma jiray odhan jireen maantana waxay dafirayaan waktigii iyo jaaniskii iyo fursaddii la siiyey walaalayaal arrinku markuu halkaa marayo maxaynala gudboon natiijo waa inaynu ka soo saarna sanadkan cusubna natiijo waa inaynu haysannaa waxaa laga soo saarayaa qasru inaad arrimahaaga habaysato barnaamijkaagu kuu dejisan yahay adduunka sidaad u shaqaynaysaa kuu dejisan tahay aakhiradaada sidaad u wanaajin lahayd inaad barnaamij iyo brograam ka samaysaa la doonaya iska soco iska noolo waxba tari mayso qof walbana ilaahay baa halkan waxa ugu jiro og inuu halkan nadiifiyo inuu shaqo bilaabo ayaa la doonayaa weliba ilaahay raxmaddiisa waxaa ka mid a haddii inta hore o dhan aada soo kharibto ama wax kaasii yihiin ama dunuub aada gasho dunuubtaasi ha kaaga dhacdo ukas ama gef iyo khada ama ilow ha kaaga dhacde waxay doontaba ha kaaga dhacde kiisas waaweyn oo aad gashay haddii ay jiraan oo aad xagga dambe ka wanaajiso alacmaalu bilkhawaatiim xagga dambe ayay arrimuhu xagga dambe ayay arrimuhu ka wanaagsanaanayaan ilaahayna waa maxay ilaahay waa ghafuuru raxiim ilaahay waa dhaafaya wixii hore oo dhan waana raxiimun bicibaadih addoommadiisa waa u naxar waa raxmaan waa raxiim waa waduud waa latiif waa haniy waa magacyadiisii ayay ka mid yihiin ilaahay haddii aad wax intaasoo bala iyo masaa'ib aad soo samaysay ilahay waa kaa dhaafaya maxay nala gudboon markaan walaalayaal koow in wakhtiga laga faa'iidaysto qodobka koowaad oo waxa waxaan faa'iido lahayn laga ilaaliyo if iyo akhraba inaan adduunyada layska dabaridin oo shuqluka shaakil waxa ku mashquuliyo aanay noqon ee adduunyadu ay noqoto aad ka aaminto adduunyada inaad tahay mid transit kaga jira oo ka soconaya me aabba me in badan oo ka midi dib u soo noqon maayo awowa me soo noqon maayo awowo aabihii me soo noqon maayo ilaa iyo caalamka bilowgiisii soo bilow me mar mar buu soo maya transit buu ahaa halkaasuu laamidaasuu soo yaro maray adduunyada la yidhahdo waa ka gudbe awood haddaynu leenahay breegaynu xidhan lahayno iyo haan breegaba waynu u raacin lahayno waynu iska joogi lahayn adduunyada waa laynoo taliyaa innagu ma talino xanuunka iskama qaadi kartid geerina iska difaaci kari maysid abaarna iska difaaci kari maysid in laguu taliyo aayaadka waaweyn ee ku tusinaya ayay ka mid tahay xanuun yaroo ilaahay caalamka ku soo tuuray ayaynu lix bilood jaha wareersannay oo nucliyeerkii iyo hubkii loo samaystay caalamka in lagu burburiyo ee uu lahaa man ashaddu mina quwa yaa naga awood badan ay lahaayeen ciidan aan nucliyeerba u baahayn baa xagga kale ka soo galay oo laa yuraa aan la arkayn faqallaba alcaalama kullah caalamka gebigiisii wuu bedelay caalamka gebigiisiiba wuu bedelay mar hadduu arrinku sidaa yahay awooddeennuna taa tahay kii awoodda lahaa inaad awaamirtiisa qaadato oo aad taladiisa qaadato taasay maslaxadaadu ku jirtaaye taasaa la doonaya walaalayaal xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam bal ila eega xadiidka bukhaari baa wariyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabiga ibnu cumar ayuu oo cumar binu khadaab dhalay oo dhalinyaro ah nebigu dhalinyarta waa rabayn jiray waa dhisi jiray markaasuu garabka qabtay wuxuu ihi saxaabigaas nebigaa garabka ay qabtay inuu soo dhawaynayey oo uu soo jeedinayey lamuu hadlin xataa markuu hadalkan u soo jeedinayey si uu u baraarugo ayuu halkanna qabtay hadalkii iyo ficilkii baa la ysugu daraya arrinka soo socdaa weyna dhegayso weye markaasaa wuxuu ku yidhi kun fi dunyaa kaannaka hariibun aw cabir sabiil kelmad cajiib ah oo la yaab leh adduunka hariib ku noqo ama caabiru sabiil ku noqo xadiidka riyaadusaalixiinka waxaa jeedaa wuxuu ku jiraa kitaabka ugu horreeya xadiiska la dhigtay xadiis arbiciinka afartanka nawowi buu ku jiraa nebigu wuxuu isticmaalay laba kelmood ama hariib noqo ama caabiru sabiil noqo xadiidka waa inaad fahantaa macnihiis labadan kelmadood ou nebigu istaba dhig kaa ama kaa noqo sirta ku jirta waa inaad fahantaa hariib muxuu yahay huwa alinsaanu albaciidu can watanihi waa qofka beledkiisii iyo magaaladiisii ka fog ma joogo waa musaafir dareenkiisu kaa muxuu yahay kaam waxa weeye dareenkiisu waxaa laga yaabaa inuu afar cisho joogo inuu shan cisho joogo inuu bil joogi karo inuu hodheer yar galo inuu qolo martiya la yara ama reer ay waxsuyin la yara joogo inuu arrimihiisa dharkiisii ma sito waxaa laga yaabaa macaws yar iyo shaar yar inuu sito iyo gow huwanayo arrimihiisa uu koobaa laakiin inuu maalma joogo waa laga yaaba aw caabiru sabiil way kasii khatarsantay waktiga intaa leega qariibka soo ma yare muddo yar soo maaha aw caabiru sabiil mid ka gudbaya maxal maxal waxay goob maalan qofka intuu dukaankaa galay wax weydiiyey ee ka iibsaday ama ka waayey ee ka soo baxay ka soo gudbay ee haddana galay gu- dukaankaa kale ee wax weydiiyey kaa iyo kii hore keebaa waktigu kooban yahay dee ka dambe kani meel musaa u galay wuu ka soo baxay midina waxaa laga yaabaa wuu jooga maalmo kooban buu joogaya saacado kooban oo kale uu joogaya wakti ka ballaaran adduunka sidaa ku noqo waktigeedu yaanu kugu dheeraan qofkaa meheradaa galay ee ka soo baxay ama qofkaa maalmo kooban iyo saacado kooban jooga noqo ayuu yidhi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabigii waxa uu ka dhex fahmay hadalkaa iyo dardaarankaa nebiga ayuu wax ka dhex fahmay isna maqaalad cajiiba ayuu odhan jiray wuxuu odhan jiray idaa amsayta falaa tantadiri asabaaxa waidaa asbaxta falaa tantadiri almasaa haddii waagu kuu baryo qofow ha sugin in gabalku kuugu dhacsada aad tahay haddii gabalku kuu dumo ama gabalku kuu dhacana inaad waa bariisanaysa ha u malayn yacni ka diyaargarow arrimahaagu waa inay gaashaanaadaan diyaargarow oo aakhiro u diyaargarow xadiidkaa sir badan baa ku jirta fawaa'id badan baa ku jirta culimmadu waxa ay yidhaahdaan waxa ka mida inaan adduunyada laysku sii dayn inaan adduunyada la khafiif adoo shaqaysanaya oo adduunkii iyo raadinaya nimcadii inaanay qalbigaaga adduunyadu degin gacmahaaga iyo farahaaga ku jiraysa lakiin halkan ma degayso waxa iyo wabtagi fii maa aataaka allahu daara alaakhira waxaan ilaahay adduunka kusiiy aakhira ku doon qaaruun baa la leeyahy war adduunka laguma diidane aakhira ku doon walaa tansa nasiibaka min addunya dheefta aad adduunyada saamiga iyo sadka aad ku leedahayna ha ilaami laakiin aakhira ku doon aakhirana lagu doonaya adduunyadii markaasay barakadeedii u guuraysaa xagga aakhirana in adduunyada la khafiifsado waxa uu yidhi abudarda radia allahu canhu ina aadamow innagaa layna bani aadam bani aadamki isagoo lahada wuxu uhi innamaa anta ayaam maalmaatay haddii bar ka mida maalmahaasi ay kaa tagaan bar baa kaa tegay adigana dahaba bacduk barkaa wuu socday cumar bin cabdilcasiis raximahu اllahu tacaala isagoo khudbadaynaya ayaa wuxuu ihi adduunyadani ina adunyaa laysat bidaari qaraarikum war adduunyadu halkaad ku waarayseen maaha halkii lagu nagaadayey maaha iyada kataba allahu calayha alfanaa ilaahay wuxuu ku xukumay adduunyada laftigeeda inay dhammaanayso wa kataba calaa ahliha minha dacn dadkeediina wuxuu ku xukumay deganaa iyo caalamkii loo deganaana wuxuu ugu ilaahay ku xukumay hee in ay ka guurayaan transit inay ku jiraan haddaba taladeedu waxay tahay mar haddaad guurayso guuridda sii hagaaji mar haddii aad sii socoto hagaaji buu ihi watazawaduu faina khayra zaadi taqwa ta ugu dambayn waxaan kusoo gebagabaynayaa inagoo haddaba sidee adkaa ka faa'idaysanaynaa bishan muxaram ee aynu ku jirnaa fadli badan bay leedahay nebi moxamedna sala allahu calayh wasalam axaadiid doora ayuu kaga warramay waxaan jecelay inta ugu muhiimsan aan uga dan leeyahay inaan idiin sheego nebi moxamed sala allahu calayh wasalam markuu madiine soo galay ayaa wuxuu arkay yahuuddii oo soomaysa maalinka tobnaad ee bishan deedna wuxu uhi maxaa dhacay waa maalinkii ilaahay ayuu yahuudi ugu jawaabeen nebiga ilaahay muuse uu u gargaaray ee fircoonna uu halaagay annaguna annaguo ilaahay markaasuu soomay nebiyullaahi muuse isagoo ilaahay u mahadnaqayay annaguna waa soomayna markaasaa nebigu wuxuu yihi annagaa idinka mudan haddana nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa loo sheegay yahuudda khilaafa baa layidhi mar walba markaa waxaa la yidhi maalinkan yahuudda way soomaan innagoo muslima maxaynu kaga duwanaanaa markaasaa wuxuu ihi haddii aan noolaado sanadka soo socda maalinka sagaalaad baynu ku daray sagaal iyo toban nebigu laakiin muu noolaan sala allahu calayhi wasalam culimmadu xadiid musnad imaami axmed ku jira culimmada qaarna ay awooddiisa wax ka yaro sheegaanna waxa ay wariyaan inuu yihi maalin ka horeeya ama maalin ka dambeeya tartiibta culimmadu ay u dhigeen saddexda ah in maalinkaa tobnaad dadku soomaan waa maalinka ugu muhiimsan maalinka sagaalaad haddii raaciyo labadaaba nebi moxamed sal alla alay sidiisii u sugay axaadiistooduna waa qawi haddii maalinka dambe laga raaciyana culimmada in badan baa le maalinkaan hal raaciyo fadliga ku jiraa maalinka cashuure la soomana nebi moxamed baa sheegay oo yihi yukafir asanata almaadiya dunuubtii kaa dhacday sanadkii hore ayaa ilaahay kaaga maydhaya war yaadhahe war waan culus war dembi baan la culus war dembi baad la culusta war in lagu nadiifiyo waad waad jeceshay yukafir asana almaadiya culimada qaar baa waxay dhahdaan dembiyada waaweyn toob baa lagu dhaafayo istikfaar laakiin dembiyada yaryar oo dhan waa la salabaynaya dembiyada waa sinada iyo sixirka iyo waalidkoo caaq lagu noqday kuwaas in laga toobadkeena u baahanya laakiin dembiyada yaryar ee saqaa'irta la yidhaahdo een kuwa ahayn ayaa ilaahay ku dhaafa dembiyada waaweyn markay qeexayaan culimadu dee aqwaal kala duwan bay yidhahdaan waa dembiga xadu waajibay ama ciqaabi ka dhalato culimmadu qaar baasaa ku fasira dembiyada aan ciqaabtu ka dhalanayn waxaa wuxua markuu sameeyo waxaa lagu sameeyo oo dhan baa lagu dhaafaa anugu waxaan idhahdaa waryaadhehe war weynu buuxnaaye haddii kiishka culisaynu sidno haddii bal laynaga khafiifiyo inta yaroo dhan laynaga khafiifiyo war maxaynu doonaynaa kabaa'irtana istikfaartii iyo towbadii aynu la nimaadno haddaynu xadiiska sidiisaa ku dayna demb wixii dembigii horay dahiraysaa oo nadiifinaysaa oo xadiiska sidaa nebigu sheegay aanu qaadanana oo waxba ilaahay nagaga dhaafana ilaahay waa hafuuro waa raxiim lakiin culimadu saasay u badan yihin hore saas darteed walaalayaal fursadda aan ka faa'iidaysanno uma saluu wasalimuu calى rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam imtisaalan liqowli اllahi tabaaraka watacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna clى اnnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم بارك لنا في عامنا هذا الجديد ووفقنا لما تحب وترضى وارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين والنفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أطل حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا وأكثر مالنا وولدنا يا رب العالمين ولا لها فريمها كردوين سافرتي يقاركود عمليات أي قليان يقاركود دين أي كجران يقاركود ظروف أضادك أي كجران إله أنت بكسار الله يوكسار إلهي ونقنا باهنا يلبان النوان يسقني إلهي ونين والبا يقف والبا يروح والبا cid doonaha noqdo mid yar iyo mid weyn ilaahay rabbigayoo dhibta aduu naga gufee oo naga dulqaad khayr oo dhanna ilaahw noo fur wasala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin